gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dor xasan maxamed xuseen mowngaab ayaa si rasmi ah xariga uga jaray dhismaha wadada daarusalaam wejigeeda labaad oo si casri ah loo dhisay munaasabad kooban oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada ayuu gudoomiyaha gobolka xariga uga jaray dhismaha wadadan cusub oo dhirirkeedu gaarayo afar kilomitir gudoomiyaha degmada daarusalaam mire salaad dhuxulow oo kusoo dhoweeyey gudoomiyaha gobolka banaadir munaasabadda ayaa uga mahad celiyey maamulka gobolka dadaalka horumarineed ee ka socda degmada isagoo xusay in wadadan ay muhiim u tahay isku xirka xaafadaha cusub iyo fududeynta isku socodka bulshada
mudan gudoomiye waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaad noo xarjarayso waddo weyn oo afar kilomitir ah qaybtii labaadna ay tahay sidoo kalena aan rajeynayno insha allah in lagu sii daro oo waddadan lasii fogeeyo oy gaarto webiga si qudradda macaanta badan ee dalkeena ka baxda ay waddadan usoo marto degmaduna ay saxmaduna ay yaraato waddooyinka kale degmadana waxaan rajaynaynaa haddii ilahay ina suuq weyn oo qudaartaas iyo muxuu ahaa alaabtaas lagu gado inaan helno odayaashii deegaanka iyo ganacsadii waa ka fadhiisanay waana ballan qaadeen insha allah mar dhow daarusalaam suuqa ugu weyn caasimadda inay yeelantaan rajaynaynaa mudana guddoomiye soo dhawaaw kusoo dhawaaw degmadii dalxiiska labaatanka degmo gobolka banaadir kusoo dhawaaw degmo ku tallaabsanaysa horumar aan inaba caadi ahayn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungaab ayaa sheegay in mashaariicda noocan ay qayb ka yihiin qorshaha maamulka ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dib u habeynta magaalooyinka iyo kor u qaadista adeegyada bulshada waxaan rabaa inaan halkan hambalyo u soo jeediyo guud ahaan shacabka caasimadda gaar ahaan shacabka ku nool degmadan daarusalaam iyo maamulkooda oo maanta helay waddo casri ah halkaan anugu daahfurnay geedii labaad aandhaho uu ka horreeyey wejigii koowaad uuna ka dambayn doono insha allahu tacaala wejigii saddexaad iyo afaraad haddii ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay hambalyo runtii daafurka waddadan wuxuu ka tarjumayaa halkay u jihaystay muqdisho iyo shacabkeeda iyo maamulkeeda oo ah horumar iyo dib u dhis dacalka dacal wada gaara magaalada oo dhan dowladda hoose ee muqdisho waxaa ka go-an habeen iyo maalinna aan u taagannahay in aan runtii aan idiin adeegno in aan ma aragtay mar walba baahiyaha shacabka ka jawaabno in aan habeen iyo maalin aan u taagnaanay inaan magaaladan horumar inay gaarta haddii ilaaha yidhaahdo adigana waxaan idinkugu baaqayaa inaad canshuuraha bixisaan oo xuquuqda maaragtay waajibaadka dowladda idinka saaran aad la timaadaan annagana waa idiin dadaalaynaa haddii la yidhaha mar labaad mar saddexaad xarig jarkan ayaa qayb ka ah tallaabooyinka lagu horumarinayo caasimadda soomaaliya ee muqdisho